xubno kala duwan oo ay heshay fiyeedu ayaa sheegaya in ilaa iyo toban qof ay ku dhaawacmeen rabshado ka dhashay ciyaartii ku dhex martay garoonka Hargeysa Stadium labada xule gobolada Daadmareer iyo Hawd wararka hordhaca ee la helayo ayaa tilmaamaya in rabshadahani ay ka dhashay natiijada ciyaarta iyada oo tobanka qof afar ka mida la sheegay in xabadi ay ku dhacday laba qof oo ka mid ah ayaa saraakiil caafimaad u xaqiijiyeen VOE-da in qalliin la geliyay isla markaana dhaawacoodu uu culus yahay dhinaca kale waxaa iyaguna jira warar soo baxaya oo sheegaya in tiro ka mid a ciidamada amniga ay dhaawacyo soo gaadheen kadib markii dadkii shiidka iyo dhagaxa ciidamada la beegsaday ay qaarkood dhaawaceen inkasta oo mas-uuliyiinta dhinaca amniga ee somalilan oan isku dayna inaanu la xidhiidhno aanay noo suurtagelin dhinaca kale wasaaradda arrimaha gudaha somalilan oan isku dayna inaanu la xidhiidhno si aanu arrintan wax uga weydiino ayaanay noo suurtagelin kadib markii la sheegay in mas-uuliyiinta ugu sarreeya wasaaraddaasi ay ku jiraan shirar ciyaarta ku dhex martay hargeysa stadium galabta labada xule gobolada daadmareer iyo hawd ayaa sagaashankii daqiiqadood ee loogu talagalay waxay ku dhammaatay eber iyo eber iyadoo soddon daqiiqo oo dheeraada sida sharciga kubadda cagta ee fifa uu qoraya oo lagu kordhiyey islamarkaana ay suurtagal noqon weyday in labada xul ay wax goolo la dhashadaan taasi oo sababtay in gool kulaad ama rigoorayaal qofba sida uu u yaqaano loo dhigo shantii rigoore ama gool kulaad ee koox kasta loo dhigay ayaa koox waliba ay dhalisay balse markii rigoorihii lixaad ee loo dhigay xulka gobolka hawd waxaa suurtagal noqon weyday inuu dhaliyo waxaana lagu murmay marxaladda halkaasi ay markii maraysay ayaa gebi ahaanba ay ciyaartu noqotay mid halkaasi hakad ku gashay kadibna rabshado ayaa bilowday mas-uuliyiinta wasaaradda ciyaaraha ee somalilan ayaa la sheegay inay shirar ka galeen arrintan balse aanay suurtagal noqon inay ku guulaystaan soo saaraan natiijada ciyaartaasi galabta dhacday waxaana wararka aan ka helayno wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha ee somalilan oo aanu la xidhiidhnay ay tilmaamayaan in la soo saari doono maanta gelinka hore go'aanka ciyaartaasi ama natiijadeeda kulankan galabta ku dhex maray garoonka kubadda cagta ee Hargeysa Stadium labada xul ee Daadmareer iyo Hawd oo xiise gaara lahaa ayaa waxyaabaha ku cusub ee ka muuqanaya waxaa ka mid ahaa iyadoo qiimaha lagu gelayay garoonka qofkiiba la kordhiyey lacagta waxaana ciyaaruhu sidii ay u soconayeen oo dhan lagu gelayay shan kun oo shilinka Soomaalilana balse maanta ciyaartan dhacday waxaa lagu gelayay toban kun oo shilinka Soomaalilana iyadoo arrimaha kale ee la arkaya ay ahayd tirada ciidamada la keenay garoonka Hargeysa Stadium gudaha iyo dibaddiisaba oo aad uga tiro badnaa marka la eego ciyaarihii hore ee gobolada kala duwan ay soo ciyaareen ma jiro ilaa imika warcad oo ka soo baxay hay-adaha amniga iyo wasaaradda arrimaha gudaha ee Somaliland oo tilmaamaya inta uu leegyahay khasaaraha ka dhashay rabshadahan ka dhacay ciyaartii galabta ku dhex martay Hargeysa Stadium gobolada Hawd iyo Daadmareed tan iyo intii ciyaaraha gobolada Soomaaliland ay ka bilowdeen garoonka kubadda cagta ee Hargeysa 18 bishii Oktoobar ayna dhaaftay waxa ciyaaruhu ay u soconayeen si habsami ah manay jirin wax rabshada ah oo ciidamada iyo daawadayaasha dhex maray ama taageerayaasha kooxaha kala duwan dhex maray si kastaba ha ahaatee waxaa laga dhursugayaa in ay soo baxdo mid ka mid a labada kooxood oo loogu dhawaaqo in ay u gudubtay ciyaarta kama dambaysta ah ee lagu kulmayo koobka ciyaaraha maanta dhex mari doona labada gobol ee maroodijeex iyo gabiiley hadba kooxdii soo baxda khadar maxamed cakule v o a hargeysa